bsmi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allaahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna maanta uu ka bilaabmayaa suuratu tawi suuratu takaahur waana makiya aayaadkeeduna waa sideed aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim alhaakum altakahuru xataa zurtum lmaqaabir allah waxa uu idhi subxaanah alhaakum waxa idin mashquuliyey attakahuru kala badsashada macnaha inaa isugu faantaan wax kala badsi xoolo iyo xoog iyo ubad iyo awlaadba xataa zurtum ilaa aada booqateen almaqaabira xabaalihii ilaa aada booqateen kallaa ha ka hadho insaanku arrinkaas sawfa taclamuuna wakhti dambe ayaa ogaan doontaan xaqiiqada iyo dhabtu waxay tahay summa kallaa haddana ha ka hadha insaanku oo ha ka joogo arrinkaas sawfa taclamuuna wakhti dambe ayaa ogaan doontaan kallaa ha ka joogo insaanku low taclamuuna haddii aada ogaan lahaydeen cilma alyaqiin ogaansho dhab ah hee lamaa lamaa alhaakum altakahur jawaabka waad usoo qadaraysaa lowda low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilma alyaqiini ogaanshaha dhabta ah ee yaqiinta ah haddaad ogaan lahaydeen arrimaha dee lamaa alhaakum altakahur yacni faankaa iyo wax kala badsigaasi idinma mashquuliyeen latarawunna waad arki doontaan oo waad arki doontaan aljaxiima wallee jaxiimo waa arki doontaan summa latarawunnahaa haddana waa arki doontaan oo waa arki doontaan jaxiima cayna alyaqiini aragti dhab ah oo yaqiina ayaa arki doontaan summa latus'alunna dabeed waxaa laydin weydiin doonaa yowmaydin maalintaas qiyaame cani nnaciimi waxyaabihii laydinku nicmeeyey ayaa laydin weydiin doonaa haadihi suura ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay tuulu lamal fi ddunyaa wa takhwiifu nnaasi min aljaxiimi yowma alqiyaama yididiilada dheer ee adduunyada la yididiilanayo inay tahay wax lagu dagmayo oo ay mudan tahay in laga digtoonaado iyo cabsiinta dadka lagu cabsigeliyey jaxiima iyo indhahooda inay saari doonaan attakaathur waa farabadnaan in laysugu faano annakaa idinka badan iyo annakaa idinka badan waana dhaqanka dadka ehelka adduunyada lagu yaqaano inay adduunyada kala badsigeeda isugu faanaan maxaa looga jeedaa xataa zurtum almaqaabir ilaa xabaalihii aada booqateen wax walba waa isugu faanteen laba midba waa lagu fasiray in la yidhaahdo xataa zurtum almaqaabir ay xataa muttum ilaa aad ka dhimateen oo xabaalaha laydin dhigay faankamaydan fogaane waa isu faani jirteen waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray xataa zurtum lmaqaabir ilaa xataa dadkii dhintay a isu tirsateen oo aad tidhaahdeen markii dadkii noola ah soo dhammayseen imisaa annaka xabaalaha nagaga jiro imisaa naga dhintoo hebel iyo hebel baa naga dhintay macnaha waxaad ka gaadheen wax kala badsi dadkii dhintayna inaad tirada ku darsataan taana waa lagu fasiray waxaa kaloo laga qaadanayaa xataa zurtum lmaqaabir in laysa soo saari doono iyo bacsiga ayuu daliil u yahay lianna zaa'ira munsarifun laa muqiim waayo qofka wax booqanayaa waa qof markay booqashadu u dhammaato dee dhaqaaqaya oon meeshaa ku nagaanayn oon ku sugnaanayn marka xataa zurtum almaqaabir marka mowdka lagu fasiro waxaa laga fahmayaa maqaabirta la booqday lafteeda inaan lagu nagaanayne dee nolol ka dambaysa iyo bacfi inuu jiro oo ay tahay uun marxalad la marayo laakiin abadi aanay ahayn kallaa sawfa taclamuuna huma kallaa sawfa taclamuuna kallaa low taclamuuna cilma alyaqiin waa goodi iyo waciid adag oo la leeyahay maanta haddaa garan weydaan wakhti dambe ayaa garan doontaan oo weliba indhaha markaa saartaan waxaa jira markaas cilmulyaqiin iyo caynulyaqiin iyo xaqulyaqiin shayga marka lagaaga warramo adigoo yacni si hubaala yacni u yaqiinsado o u hubsado cilmi yaqiina u haya hase ahaatee aanad aragna ficil ahaanna aanad u dhexgelin laakiin cilmi ahaanaad u hubto waa sida imika innaku aynu kaga sugan nahay umuurta aakhire eh waxaa la yidhaha cilmulyaqiin waayo caynulyaqiinna maynaan gaadhin oo dee indheheenna kumaynaan arag xaqulyaqiinna maynaan gaadhin oo dee aakhiro weli maynaan gelin oo adduun baynu joognaa marka waa cilmulyaqiin shayga marka ogaal ahaan aad u hubto waxaa la ydhaha cilmulyaqiin shaygii aad cilmi ahaan ku hubsatay indhaha markaad saartana caynulyaqiin baa la ydhaha shaygii aad cilmi ahaan u hubsatay indhahana aad saartay markaad camaliyanba ula mubaasharooteed u dhex gashana xaqulyaqiin baa la ydhaha marka iminka inaku umuurta aakhiro waxaynu kaga sugan nahay dee cilmulyaqiin marka ay suurtu dhacdee meydaankii aakhiriya qiyaamada la tago dee waa caynulyaqiin waad arkaysaa oo jannadii oo lasoo dhoweeyey naartii oo lasoo diyaargareeyey marka la kala hoydee fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciirna waa xaqulyaqiin oo nin walba halkiisiibuu galay ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey uma latus'alunna yowmaidin cani nnaciimi walle waa laysweydiin doonaa maalinta qiyaame wixii laysugu nicmeeyey adduunyada wax alla wixii nicmo adduunye ku soo martay noocay doonta ha noqotee waa lagu weydiin doonaa inaad abaalkeedii iyo mahadnaqeedii gudatay ood ilaahay ku caabuday iyo inaad ka gaabisay ood ku caasiday waa lagu kala weydiin doonaa alla waxau idhi alhaakum waxa idin mashquuliyey attakaahuru wax kala badsi kala badsasho inaa isugu faantaan ayaa idin shuqliyey oo idin mashquuliyey xataa zurtum ilaa aad booqateen almaqaabira xabaalihiiba oo xataa dadkii dhintay aad tirsateen ama idinkuba aad dhimateen kallaa ha ka joogo insaanku sidaa sawfa taclamuuna wakhti dambe ayaa ogaan doontaan xaqiiqada suma kallaa haddana ka jooga arrinkaas sawfa taclamuun wakhti dambe ayaa xaqiiqada ogaan doontaan kallaa ka jooga arrinkaas low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilma alyaqiini ogaal dhab ah hee lamaa alhaakum atakaahur waa jawaabkii eh faankaa iyo wax kala badsigaasiba idinma mashquuliyeen latarawunna walle waa arki doontaan oo waa arki doontaan aljaxiima jaxiima huma latarawunnaha haddana waa arki doontaan oo waa arki doontaan jaxiima cayna alyaqiini aragti dhaba huma latus'alunna dabeed waa laydin weydiin doonaa yowmaidin maalintaa qiyaame cani nnaciimi waxyaabihii laydinku nicmeeyey waa laydin weydiin doonaa suuratu lcasri makiya aayaadkeeduna waa saddex bismi illaahi araxmaani araxiim walcasr allah waxau idhi walcasri wakhtiga ayaan ku dhaaranayaa ama walcasri salaadaa casar ayaan ku dhaaranayaa marka waa ama zamanka caam ahaan ama wakhti gaar oo fadli badan oo xilliga salaada ah labadaba waa lagu fasiray xilligaasaan ku dhaaranayaa salaada casar ama wakhtiga ayaan guud ahaan ugu dhaaranayaaye ina alinsaana insaankii lafii khusrin khasaaruu ku sugan yihi ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey oo watawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqa isu dardaarmay oo watawaasow isu dardaarmay bisabri sabirkana isu dardaarmay haadihi suura iyadoo gaaban haddana waxay koobsatay insaanku waxa uu ku guulaysanayo ama uu ku guuldarraysanayo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu zamanka iyo wakhtiga ku dhaartay taasi waxay tilmaamaysaa ahmiyadda iyo muhiimadda uu wakhtigu leeyahay iyo wax fudud inaanu ahayn marka ilaahay markuu wakhtiga ku dhaartay wuxuu dhaartaa u maray ina al insaana lafii khusrin asha al insaan ku jirtaa waa jinsiya oo waxay qarqinaysaa oo caam yeelaysaa afraadda insaanka oo dhan waxba ka soo reebi mayso macnuhuna waxa uu noqonayaa insaan oo dhammi meel uu joogaba wuu khasaaray ila aladiina aamanuu dadka afartan sifo laga helay mooyaane inta kale khasaaray ku dhaceen ifiya aakhiraba afarta sifo waa maxay waa aliimaanu waalcamalu saalix iimaankii iyo camalkii wanaagsanaa watawaasi bilxaqi watawaasi bisabri iyo xaqa in laysu dardaarmo wanaagga la ysfaro ee sabirkana laysu dardaarmo cabdiraxmaan naasir sicdi waxa uu ka odhanayaa tafsiirkiisa suuraddan markuu fasiraayo fa bilamrayni alwalayni yukmilu linsaanu nafsahu wa bilamrayni alakhiirayni yukmilu linsaanu hayrah waxau odhanayaa labada sifee hore qofku naftiisuu ku dhammaystirayaa oo ruuxu inuu rumeeyo camalka wanaagsanna uu sameeyo naftiisa ayuu ku dhammaystirayaa oo ku hagaajinayaa labada sifee dambana oo ah dardaaranka xaqa iyo sabirkana waxa uu ku hagaajinayaa kayrkii oo dadka kale ah waxau idhi markaa sheekhu wa bitakmiili alumuuri alarbaca afarta arrin oo la dhammaystiro oo la isu keenana yakuunu alinsaanu qad salima min alkhasaara wa faaza biribxi alcadiim waxa uu insaankii ama aadamihii noqonayaa mid khasaare ka badbaaday macaash iyo guul weynna gaadhay waxaynu suuradda guud ahaan ka qaadanaynaa ruuxa badbaadadiisu afartaa sifo lagama maarmaan bay u tahay waxaynu markaa halkaa ka fahmaynaa ruuxa inuu nabadgaluu badbaado kuma filla inuu isaguna hagaago oo ruuxu inuu naftiisuunu hagaago hadduu ku nabadgelayo dee ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat ayaa lagu dayn lahaa balse ma nabadgelayo oo hanuunkiisu ma dhammaystirmayo ilaa uu ku daro labada kalena watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri attawaasi bilxaq dee waa addacwatu ila allah dadka in khayrka loogu baaqo wanaagga la faro xumaha loo diido wixii xun iyo wixiisan loo kala tilmaamo waa attawaasi bilxaq attawaasi bisabrina dacwadda iyo khayrka aad ku qumtay wixii dhib kaa soo gaadha dee inaad ku sabirto waamur bilmacruufi wanha cani ilmunkari wasbir calaa maa asaabak waayo mar haddaad wanaag faris iyo xumaan reebis u kacdo dee af iyo adinba in lagu dhibo waa wax suurtagala taasina sabir ayaad kaga gudbi kartaa oo aad waxa weeyaan ku gudan kartaa imaamu shaafici waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi low maa anzala allahu calaa khalqihi ilaa haadihi suura lawasicathum ama lakafathum haddaan ilaahay khalqigiisaba ku soo dejin lahayn suuraddan mooye waa ku filaan lahayd laakiin sheekhunaa muqbil alwaadici calayhi raxmat ullah waxa uu tilmaamay lafdigu low maa anzala allahu lafdigu sidaa kuma ansixine wuxuu ku ansaxay low tadabbara annaasu fii haadihi suurati lakafathum hadday dadku u fiirsan lahaayeen suuraddan oo macnaha macaanideeda ay tadabbur ula yiman lahaayeen waabay kaafii lahayd oo iyadaa ku filaan lahayd xaqiiqaduna waa sidaasoo yacni qofka dee badbaadadiisiiba waxay ku jirtaa afartaa sifo inuu la yimaado marka najaatu linsaan insaanku hadduu badbaado doono dee suuratu lcasri waa inuu ku camal falo oo naftiisana uu dhammaystiro dadka kalena uu dhammaystiro alla waxau idhi walcasri wakhtiga ayaan ku dhaaranayaa ama salaada casare ina alinsaana insaankii lafii khusrin khasaare ayuu ku sugan yihi ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey oo watawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqa isu dardaarmay oo watawaasow isu dardaarmay bisabri sabirkana isku dardaarmay suuratu lhumaza makiya aayaadkeeduna waa sagaal bismi illaahi araxmaani araxiim waylun likulli humazatin lumazah allah waxau idhi subxaanah waylun hoog likulli humazatin xambadane dhammaantii buu u sugnaaday xambadanahaasoo lumasa ceebayn badan alladii kaasoo jamaca ururiyey maalan xoolo oo wacaddadahu tirtiriyey yaxsabu xaal uu u malaynayo anna maalahu in xoolihiisaasi akhladahu u waarinayo kallaa ha ka joogo insaanku sidaa layumbadanna wallee waa lagu tuuri oo waa lagu tuuri filxutama naarta burburinta badan ayaa dhexdeeda lagu tuuri doonaa naarta xutama la yidhaah waa asmaada naartay ka mid tahaye oo magaceedu ay tahay ta wax burburisa wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi moxamedow malxutama naartaa burburinta badan waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey naarullaah waa ilaahay naartiisii naartii almuuqadatu ee la shidaye la hurinaayey allatii naartaasoo tatalicu gaadhaysa cala al af'ida qalbiyada iyo wadnaha taabanaysa oo u dusaysa oo jidhka intay dhaafto wadnaha gaadhaysa innahaa naartaas calayhim korkooda mu'sadatun mid lagu daboolay weeyi fii camadin tiirar dhexdood baanay ku sugan yihiin oo ku xidhxidhan yihiin tiirashaasoo mumaddadatin la taagay oo naarta dhexdeeda la qotomiyey haadihi suura waxaa ku sugan waciidu atacaani linnaasi yowma alqiyaamah qofka had iyo jeer dadka dacniya ee wax ka sheega ee ceebeeya ee xanta goodiga adag ee u soo arooray iyo cuquubada iyo cadaabka uu la kulmi doono oo alla waxau idhi hoog ayaa kaa hanti u ah marka waxaa xanta la yidhaahdo iyo ceebaynta dadka muslimiinta ah iyo sharafkooda in meel lagaga dhaco waxaa lagu mudanayaa cadaab iyo cuquubo daran markaa qofka badbaado doonaya carabkiisa iyo afkiisa waa inuu ka adkaado waxaa la tilmaamay ka xoolaha urursaday ee tirinaya ee xoolo jamciyey isagoo moodaya in xooluhu ay u sababayaan inaanu adduunkaba ka tegin oo weligiiba uu ku waaro kaana waxaa loogu goodiyey in xutamo lagu tuuri doono oo naarta wax burburisa ah xutamo ayaa la tilmaamay oo waa naartaa la huriyey ee jidhka intay soo dhaafto qalbiga iyo wadnaha u dusaysa ee gaadhaysa taasoo lagu daboolayo iyagoo weliba tiirashaas ku xidhxidhan naarta dhexdeeda la qotomiyey allah waxau idhi waylun hoog likulli humazah mid kasta oo xam badan ayuu u sugnaaday xambadanahaasoo lumazah dhalleecayn badan alladii kaasoo jamaca ururiyey maalan xoolo oo wacaddadahu haddana tirtiriyo kolba ku celcelinaya takraar buu faa'iideynaya tadciifku yaxsabu waxa uu u malaynayaa anna maalahu in xoolihiisaasi akhladahu ay waarinayaan oo adduunka aanu ka tegayn kallaa ha ka hadho insaanku waxaas layumbadanna waxaa lagu tuuri doonaa oo lagu tuuri doonaa filxutama naartaa wax burburinasaa bartanka loogu tuuri doonaa wamaa adraaka oo maxaa ku ogeysiiyey nebi moxamedow malxutamatu naartaa wax burburinaysaa waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey naarullah waa ilaahay naartiisii naartii almuuqadatu ee la huriyey ee shidnayd allatii naartaasoo tatalicu gaadhaysoo u dusaysa cala alaf'ida qalbiyada innahaa naartaasi calayhim korkooda mawsadatun waa mid lagu daboolay oo fii camadin tiira dhexdood bay ku sugan yihiin tiirashaasoo mumadadatin la qotamiyey naarta dhexdeeda suurat lfiil waa makiya aayaadkeeduna waa shan bismi illaahi araxmaani araxiim alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil allah waxau idhi alam tara ay alam taclam nebi moxamedow miyaanad ogeyn yacnii wax kastaoo nebigu aanu goobjoog ka ahayn oo haddana ru'ya ay ku soo aroortay alam tara waxaa ru'yada lagu fasiraa cilmiya oo alam tara ay alam taclam ilan goobjooguma ahayn dhacdadan iyo xaadisadan alla waxau idhi markaa alam tara ay alam taclam miyaanad ogay nebi moxamedow oo warkeedu aanu ku soo gaadhin kayfa facala sida uu ku sameeyey rabbuka rabbigaa biasxaabi alfiil maroodiga asxaabtiisii wuxuu alla ku sameeyey miyaanad ogeyn alam yajcal miyaanu alla ka yeelin kaydahum dhagartoodiiyo yacni shirqoolka ay dhigeen fii tadliilin wax khasaaro oo baaba'ay miyaan alla ka dhigin oo wa arsala miyaanu alla u dirin oo aanu ku sallidin calayhim korkooda tayra shimbira miyaanu ku dirin shimbirahaasoo abaabiila koox kooxa tarmiihim shimbirahaasoo tarmiihim ku ganaysa bixijaaratin dhagaxaan ku ganaysa dhagaxaantaasoo min sijiilin dhoobe la dubay ka ahaatay oo fajacalahum dabeed alla wuxuu ka yeelay ka casfin sidii caleen ama bal ma'kuulin la cunay macnaha la daaqay haadihi suura ilaahay wuxuu inoogaga warramay qisada la yidhaahdo qisatu asxaabi alfiil qisaduna waxay ahayd ninkii xabashiga ahayd ee abrahat al ashram la odhan jiray ee yeman haystay ayaa waxa weeyaan wuxuu arkay carabtii oo kacbada dee waxa weeyaan cadad fara badan kolba ku tegaya oo u xajaya markaasaa waxau yidhi carabi gurigan ay u xajayso waa inaan guri kala dhiso oon sanco ka dhiso oo kaa aan kaga soo jeediyo si ay kan ugu soo xajaan markaa kiniisad weyn ayuu sanco ka dhisay caasimadda yeman waxa uu doonay markaa inuu carabtii ka soo jeediyo kacbada oo uu yidhaahda kan u soo xaja markaa nin carabtii ka mid a goor habeennimoa intuu u gurguurtu yacni si qarsoodiya u galay oo uu kiniisadii ku dhex saxarooday ayuu weliba gidaaradeedii ku dhabooqo u marmariyey dabeed waa ka tegey dee subaxii markii lasoo toosay ayuu arkay sida loo galay kiniisadii iyo halkuu lahaa carab oo dhanba ha u soo xajaan dabadeed isna cadhadii waxau yidhi sow nimankii aan lahaa kacbada ha ka soo baydhaan waxaa may samaynoo sidaa umay gelin kacbadoodaba aan ku duulo halkeeda aan ugu tago dee maroodiye iyo ciidan wuxuu haystay intuu urursaday ayuu u ambabaxay kacbada ayaan soo duminayaa dabeed kacbadii waa u ambabaxeen ninkii markaa dee nimanka qureysheed odayga u ahaa ee cabdulmualib abu aalib intuu u tegey ayaa markuu u warramuu yidhi halkaasaan u socdaa gurigii awowyada iyo yacni aabbayaasha iyo ay weyneynayeen dee wuxuu eegayay inuu ka joojiyo abuu aalib uu ka baajiyu yidhahdo warmayay ka daa oo gorbartan ula galo abuu aalib iskuma badaaline marka hore horta intaanu la hadal wuxuu ka qaaday geel fara badan oo abuu aalib u lahaa ayuu qaaday ninkan abraha iyo ciidankiisu abuu aalib markaa waa u tegey halkuu islahaa dee wuxuu kaala gorgortami ilay nimankan beydkoodii baabad u socotaaye kacbada ayaa abuu aalib wuxuu uga bilaabay ana rabbul ibili walilbeyti rabbun yaxmiih anigu geelanaan leeyahay geelaygan ii soo celi kacbadana yacni beydkaa kacbadu rabbi ayuu leeyahy oo ilaahay ilaahaalabaa ilaashanaya anigase xoolahanaan leeyahay ii soo celi wuu la yaabo wuxuu yidhi war ninkani miyaanu caqliba lahayn oo xoolihiisii buu isaga celiyey dabadeed socodkii wuu sii watay maka kambalkeedii markay ku dhow yihiin ee aanay gelin ayaa maroodiyadii ay fadhiisteen jiho walba haddii loo jeediyo way u dhaqaaqayaan xagga kacbada marka loo jeediyunbay fadhiisanayaan markii ay dhaqaaqi waayeen ayaa bartaa iyagoo fadhiya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala shimbiraha koox kooxdaa usoo diray maroodi walba iyo ninkii watay iyo madaxdoodii nin walba dhagaxii loogu talagalay intuu ku dhacay iyo maroodigiisii ayaa waxa weeyaan halkii baktigooda iyo baaba-ooda uu ku batay marka fajacalahum ka casfin ma'kuul marka colkii halkaa u socday kacbada inay waxyeelaan iyo maroodiyadoodiiba iyo waxay wateenba shimbirahaas dhagaxaanta ku tuuraya ayaa ilaahay ku baabi'iyey oo ku halaagay sidaasaana ilaahay beydkiisiina uu ku difaacay markaasaa carabi ay dadkii agtoodii sharaf iyo magac ku yeelato ay yidhaahdeen wallaahi waxa weeyaan mar haddii maanta loo hiiliyo kacbadoodii loo geli waayey waa niman in lagu degdego lagu dhiirada aanay ahayn iyaga halkaa sharaf iyo magac ayaabay ka heleen marka qisadaas in nimankaa ilaahay uu jabiyo kacbadiisii uu ka difaacay ayaa suuraddani ay tilmaamaysaa oo khulaasadeedi iyo gebagabadeedu ay tahay allah waxau ihi alam tara alam taclam miyaanad ogay nebi moxamedow kayfa facala rabbuka rabbigaa siduu ku sameeyey biasxaabi ilfiil maroodiga asxaabtiisii siduu alla ku sameeyey miyaanad ogeyn oon warkeedu ku soo gaadhin alam yajcal miyaanu ka yeelin alleh kaydahum shirqoolkoodi iyo dhagartay dhigeen fii tadliilin baaba iyo khasaare wax baaba'ay oo khasaare ah oo dayacmay miyaan dhagartoodii alla ka dhigin oo wa arsala ilaahay miyaanu u dirin calayhim iyaga korkooda tayran shimbiro abaabiila koox kooxa shimbirahaasoo tarmiihim ku ganaysa bixijaaratin dhagaxaan dhagaxaantaas oo min sijiilin dhoobe la dubay ka samaysan fa jacalahum dabeed alla wuxuu ka yeelay ka casfin sidii bal ama caleen ma'kuulin la cunay yacnii caleen la daaqay oo xoolo daaqeen ayaa laga dhigay sida loo baabi'iyeen waxba looga barbaaqi yeelin suuratu quraysh waa makiya aayaadkeeduna waa afar aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim liilaafi quraysh ilaafihim rixlat ashitaa'i waasayf allah waxau idhi subxaanah liilaafi qurayshin quraysh ka caada yeelashadeedii iilaafihim ka caada yeelashadoodii ay ka caado yeesheen rixlata ashitaa'i xagaaga safarkay u safri jireen xagga yamanta iyo wasayfi wa rixlata asayfi iyo jiilaalka safarkay u safri jireen xagga shaam ay ka caado yeesheen falyacbuduu ha caabudaan qurayshi rabba haadaa kani rabbigiisa albeyta ee guriga ah yacnii beydkan barakada badan waa maka eh rabbiga iskale ha caabudaan maka iyo kacbadaa sharafta badan rabbiga leh ha caabudaan alladii rabbigaasoo adcamahum ka quudiyey min juucin gaajo wa aamanahum kana nabadgeliyey min khawfin cabsi suuraddanna ilaahay tabaaraka wa tacaalaa wuxuu ku galladayanayaa oo uu tilmaamayaa nicmada uu quraysh siiyey nicmadaasi waxay ahayd iyadoo ammaanka iyo nabaddu ay yar tahay oo cabsida iyo colku uu fara badan yahay ayaa haddana iyaga ilaahay dadka qalbigooda uu ammaan iyo nabad u geliyey iyadoon laysu tallaabin ayaa iyagu yacni labadaa xilli ee jiilaalka iyo xagaaga waxay u kala safri jireen yaman iyo shaam oo kolba mid ayaa safarkoodu u ambabixi jiro oo ay ka soo adeegan jireen oo waxay u baahan yihiin iyo quudkooga iyo cuntadooda iyo ganacsigoodaba ay ka soo qaadan jireen markaasaa la odhan jiray waa dadkii xaramka iska daaya oo dee dadku ay ku xurmayn jireen inay yihiin ahlulbeyt ama dadkii xaramka deganaa ilaahay markaa waxa uu leeyahay nicmadaa allaha idinku galladaystee idin siiyey ee ammaanka idin siiyey gaajadiina idinka quudiyey dadkana idiin sakhiray ilaahaas wuxuu idinka mudan yahay inaa keligii caabudaan oo aydaan caasiin waayo waa nicmo weyn awalam numakin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi tamaraatu kulli shay ilaahay waxau idhi miyaanaan gacanta u gelin waa qurayshe xaram aamin oo lagu nabadgalay oo haddana shay walba midhihiisa isaga loo keeno oo loo soo xambaaro oo yacni waxa weeyaan adduunka wax alla waxa midha ka baxa halkaasaa loogu keenaa waa nicmo alla uu siiyey awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhatafu annaasu min xawlihim miyaanay arkayn inaannu xaramka uga yeellay mid aamina oo ay ku nabadgaleen iyadoo hareerahooda dadka lagu kala dafayo oo naf iyo maal midna aan lagu nabadgelayn laakiin xaramka iyo xuduuddiisa ammaan baanu alla uga yeellay baa uu yidhi liiilaafi quraysh jaara majruurku tacalluq la-aan isma taago oo meel waa inuu ku xidhmo marka ibnu jariir adabari wuxuu usoo qadarayaa liiilaafida icjabuu in loo soo qadaroo la yidhaha icjabuu bal la yaaba waa wax la yaab badane liiilaafi qurayshin nimanka quraysh la yidhaha ka caado yeelashadooda ay caado ka yeesheen labadaa safar waa wax lala yaabee bal la yaaba oo kuwaan tooba wax ku qaata ama falyacbuduu rabba haadalbeytida dambaa lagu xidhayaa oo ay ku tacalluqaysaa oo macnuu waxa uu noqonayaa falyacbuduu rabba haada albeyt beydkan xurmada leh ee kacbada rabbigiisa ha caabudaan waayo dee liiilaafi quraysh caada yeelashada ay qurayshi ka caado yeelatay safarada ee ilaahay ku nabadgeliyey darteed ha u caabudaan rabbiga beydkan iska leh oo ilaaha safaradaasoo dhan u sahlay yani waxa weeyaan xagaag iyo jiilaalkiiba ee ku nabadgeliyey sii socod iyo soo socodba dee allahaasi wuxuu mudan yahay inay caabudaan oo aanay caasiin waayo ilaahay addoonkiisa hadduu nicmo ku galladaysto waa inuu garto oo ilaahay uugu mahadnaqo oo cibaado iyo camal saalixa uu sameeyo alla waxau idhi liiilaafi quraysh icjabuu la yaaba liiilaafi qurayshin qurayshka caada yeelashadeedii wax lala yaabay ahayde iilaafihim ka caada yeelashaday ka caado yeesheen ee caado ay u ahayd rixlata shitaa'i xagaaga safarkiisa ay yaman u safraan iyo wasayfi wa rixlata sayfi iyo jiilaalka safarkiisa ay dhulka shaam u safraan falyacbuduu ha caabudaan qurayshi rabba haada albeyti beydkan isaga ah kacbadan allaha iskale maka ku taal rabbigeeda ha caabudaan oo maxay u caabudayaan oo cibaadadooda uu ku mutaystay rabbi waayo alladii allaha weeyi atcamahum ka quudiyey min juucin gaajo ama alladii rabbigaasoo atcamahum ka quudiyey min juucin gaajo oo wa aamanahum ka nabadgeliyey min khawfin cabsina yacni labadaa allaha isugu daray dee ha caabudaan oo yaanay caasiin waayo nolol wanaag iyo ammaan wax loo dhigaa ma jiro labadaasuu isugu daray ummad kastooo labadaa haysataana meel ay joogtaba ilaahay waa inay kaga baqaan ilaalinta nicmada iyo rabbi inay ku caabudaan oo aanay ku caasiin suuratu lmaacuun waa makiya aayaadkeeduna waa sagaal culimmada qaar waxay leeyihiin maki iyo madani bay isugu jirtaayoo makiyat alawaa'il madaniyat alawaakhir oo way dhici kartaa suurad keliya in aayaadka qaarkoodna ay noqdaan maki qaarkoodna ay madani noqdaan bismi illaahi araxmaani araxiim ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yaducu lyatiim allah waxau ihi subxaanah ara'ayta bal ka warrama ara'ayta bal ka warra nebi muxamedow ama ara'ayta ma aragtay alladii ka yukadibu beeninaya biddiini is-abaalmarinta fadaalika kaasi alladii waa ka yaducu riixaya alyatiima agoonka ka agoonka xaqiisa ka duudsiyaya ee ka dulmiyaya weeyaan oo walaa yaxudu aan dadka ku boorinayn oon ku dhiiri gelinayn calaa tacaami almiskiin miskiinka quudkiisa ama cuntadiisa oo isagu inuu wax bixiyo daaye ka dadku ay bixinayaan ayuu ka xun yaho u diidayaa alla waxau idhi fawaylun hoog lilmusalliina kuwa tukanaya ayuu u sugnaaday aladiina kuwaa tukanaya oo hum iyagu can salaatihim salaadooda saahuuna moogan macnaha waxaa looga jeedaa wakhtigeedii iyo shuruuddeedii iyo xuquuqdii iyo waajibaadkay lahayd uma wafaynayaan oo uma dhammaystirayaane way ka kala dhimayaan oo salaada sideedii u gudan maayaan oo u xaqsiin maayaan aladiina kuwaasoo hum iyagu yuraa'uuna dadka istusaya oo xataa marka ay tukanayaan istus bay ka tahe ilaahay dartii kama aha oo wayamnacuuna diidaya almaacuuna maacuunka maacuun baynu innakuwan idhaahnaa waa saabaanka iyo weelka iyo alaabta yaryar ee dadku ay kala qaataan reeraha isku xigaa markay isku soo wareegaan waxaa yaryar ee la kala qaadqaato ayaa maacuunka la yidhaahdaa oo waxa weeyaan milix yacni xagga weelka marka irbadii ama malqaacadii ama dherigii ama waxyaabaha weelkaa yaryar ee la kala qaadanayo ayaa maacuun la yidhaha waxyaabaha yaryaree marka dee laysu baahdo xaafadiba ay xaafad ka qaadato haadihi suura ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay sifaadka dadka inkirsan aakhiro iyo munaafiqiinta sifaatu lmunaafiqiina waalmunkiriina lilbacti waalxisaab munaafiqiinta iyo kuwa xisaabta iyo bactigaba inkirsan ayaa waxa weeye sifaadkooda laynoogu tilmaamay suuraddan oo alla waxau yidhi ara'ayta aladii yukadibu biddiini fadalika aladii yaducu lyatiim ma aragtay ama ka waran ka beeninaya is-abaalmarintaba ee qiyaamaha diidanaya bactiga dambe kiibaa la tilmaamay oo waxaa la yidhi kaasi waa ka agoonka riixaya oo macnaha dulmiyaya xaqiisa ka duutiyaya dadkana aan ku boorinayn waxa weeyaan miskiinka inay wax siiyaan fawaylun lilmusalliin sifaadkaa markii la tilmaamay ayaa waxaa goodi adagi ku soo arooray dad tukanaya waabay tukanayaan haddana siday u hoogeen yacni siday ugu dhacay hoogga iyo halaagu wuxuu ugu dhacay waa salaad aan wakhtigeeda la ilaalinayn oo daba socda maalin oo dhan siduu majlis ama mafrash u fadhiyo waxaa laga yaabaa cadeedu markay sii dhacaysuu dhagdhag ka siinaya dhowr ragcadood oo degdega oo rukuucdeeda iyo sujuuddeeda toona aan u ilaalinayn waxaa laga yaabaa habeenkii oo dhan siduu usoo jeedo waa beriga intuu seexdo cadeedu markay soo baxdo inuu yidhaha haddaan subax tukanaya yacni salaad aan wakhtigeeda la dhowrayn oon xuquuqdeeda la dhowrayn weeyaan ta lagu halaagsamaya laakiin salaada wakhtigeeda iyo waajibaadkeeda loo dhowro dee waa lagu badbaadaa ee lagu halaagsami maayo sidaa darteed baa cataa waxaa laga wariyey inuu yidhi alxamdu lilaahi aladii qaala can salaatihim walam yaqul fii salaatihim wuxuu yidhi waxaan u mahadnaqayaa allaha yidhi can salaatihim ee fii salaatihim aan odhan waayo haddii la odhan lahaa alladiina hum fii salaatihim saahuun dee qof walba salaada dhexdeeda waa ku sahwiyaa oo xataa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dee salaada dhexdeeda waa ku sahwiyey oo salaadii afarta ahayd laba waa kii tukaday xadiidkii dulyadayn ilaa lagu baraarujiyo dib uu labadii ragcadood haddana u tukaday sujuudu sahwina uu ugu kabay marka dee fii salaatihim haddii la odhan lahaa ma cid baa nabadgeli lahay ma ninaan sahwiyin baa jira waa la wada halaagsami lahaa marka alxamdu lilaah fii salaatihim alla ma odhan laakiin wuxuu yidhi can salaatihim cantuna waxay tilmaamaysaa salaadaba waa moogan yihiin oo war uma hayaan oo wakhtigeedii baanay ilaalinayn oo waajibaadkeedii baanay ilaalinayn oo iga rid mooyaane xaqeeda u dhowro u ilaali ma leh waxaa kaloo sifaadkooda ka mid ah in xataa intaa yaree ay tukanayaan istus iyo riyaa ay ka tahay iyo acmaasha kaleba waxaa kaloo sifaadkooda ka mid ah waxaa yaryaree ay dadku u baahan yihiin inaan la kala qaato way ceshadaan oo ma hayno hadda way hayaano gurigii wixii u yaallaa haddana ma haynaa la odhanaya macnaha sifaadka munaafiqiinta weeye sifaadka muuminiinta ma aha alla waxau idhi ara'ayta bal ka warran nebi maxamedow alladii ka yukadibu beeninaya bidiini is abaalmarinta fadaalika kaasi alladii waa ka yaducu riixaya alyatiima agoonka ee xaqiisa ka duutiyaya u diidaya oo walaa yaxudu aan ku boorinayn dadkana calaa tacaami almiskiin miskiinka quudkiisa iyo waxau cunayana aan ku boorinayn oon dadka ku tirtirsiyayn fawaylun hoog lilmusalliina kuwa tukanayuu u sugnaaday aladiina musalliintaasoo hum iyagu can salaatihim salaadooda saahuuna moogan aladiina kuwaasoo hum iyaguba yuraa'uuna istusaya dadka oo wayamnacuuna diidaya oo ceshanaya almaacuuna alaabta iyo maacuunka ama saabaanka yaryar ee la kala qaatana ceshanayee dadka u diidaya suuratu lkawthar waa makiya aayaadkeeduna waa saddex bismi illaahi araxmaani araxiim innaa acطaynaaka alkawthar alla waxau idhi innaa annagu acطaynaaka waxaanu ku siinay nebi moxamedow alkawthara webigii kawthar baanu ku siinay ee fasalli tuka nebi moxamedow lirabbik rabbigaa u tuko oo wanxar una gowrac inna shaani'aka ka kunacab ee adiga ciilkiiyo cadhada kuu qabaa huwa isagaa al abtaru cidhiblaawo ah abtar daba go'an oon raad iyo hadaltoona ka hadhaynba aya u yahay waa al aqalu aladallu almunqaticu caqibu waa ka u liita ee hooseeya ee daba go'ay ee cidhibtiisu aanay hadhayn haadihi suura waxaa ilaahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala fadli iyo karaamo nebigiisa muxameda uu siiyey sala allahu calayhi wasalam fadligaasi waxa uu yahay in ilaahay ugu nicmeeyo webigaa kawthar kawthar muxuu yahay lababa waa lagu fasiray alkhayru alkathiir waa lagu fasiray khayr fara badan oo sartaa fawcal waxaa la yidhaha kasro iyo mubaalaqa ayay faa'iidaysaa o macnaha innaa actaynaaka waxaanu ku siinay alkawthara khayr fara badan waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray alkawthara webi waxa weeyaan laga cabayo oo ilaahay nebi moxamed ku karaameeyey oo xadiidkii imaamu muslim uu soo saaray xadiidu anas wuxuu yihi bayna rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bayna adhurina fi lmasjid id akfaa ikfaa'atan huma rafaca ra'sahu mubtasima faqulnaa maa adxakaka ya rasuula allah faqaala laqad unzilat calaya suuratun innaa acطaynaaka alkawthar waxa uu yidhi anas nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoona dhex jooga ayaa oo masaajidka aanu wada joogno ayuu yaro gam'ay dabeed haddana waa soo toosay sidii wax seexday intuu noqday oo indhaha iskeliyey dabeed madaxa intuu kor u soo qaaday isagoo dhoolla caddaynaya ayaa waxay ku yidhaahdeen maxaa kaa qosliyey nebi allow markaa inuu seexday moodayeen dee waxii baana ku soo degayey markaasuu yidhi waxaa laygu soo dejiyey suuratun suuraddan suuratlkawthar oo innaa actaynaaka alkawthar ayaa laygu soo dejiyey baa uu yidhi dabeed waxa uu rasuulku yidhi atadruuna ma alkawthar kawthar wuxuu yahay ma garanaysaan faqulnaa allahu warasuuluhu aclam waxaanu yidhi ilaah iyo rasuulkiisaa og waxau yidhi fainnahu nahrun wacadaniihi rabbii khayrun kasiir wa huwa xawdun taridu calayhi ummatii yowma alqiyaamah waxau yidhi kawthar waa webi jannada ahoo rabbigay ii ballanqaaday oo khayr fara badan ku sugan yahay waana dar ay ummadaydu maalinta qiyaame ku soo aroori doonto markaa darku waa kii axaadiisa kalena ku sugnaaday markaa waa xawdkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana ka cabaya uunoo maalinta qiyaame u soo arooraya qofka maanta sunnadiisa ku sugan tawxiidkiisa ku toosan istiqaamadiisa iyo diintiisa daryeela kaas ayaa ka cabaya waayo axaadiisa kale waxay tilmaantay ummadda nebi moxamed qaar fara badan oo ka mid a markay is yidhaahdaan darka ka cabba in laga caydhinayo oo laga eryayo sida neefka baadida ninka xoolaha li uu uga eriye marka uu xoolihiisa waraabsanayo ilaahay markii uu nicmada nebi moxamed uu ku galladayste u tilmaamay ayaa waxaa la amray waajibka markaa saaran oo mahadnaqa ah oo dee fasalli lirabbika wanxar mar haddii ilaahay kuu nicmeeyey dee allaha kuu nicmeeyey u cibaadayso oo isaga u tuko waxna u gowrac halkan waxaynu ka qaadanaynaa tawxiidku qiimaha uu leeyahay oo addoonka acmaashiisa oo dhan inuu ilaahay u badhax tiraa waajib bay ku tahay waxa la israaciyey salaadiiyo gowracii dee wax ilaahay israaciyey aduu ha kala soocin ilaaha keligii loo tukanayo isagaa keligii loo gowracayaa oo sida salaadu cibaado u tahay ayaa gowracu cibaado alle loogu dhowaado u yahay marka cibaadaadka maraatibtooda iyo darajadoodu haba kala sarrayso laakiin waxay ka siman yihiin tanna waa cibaada tanna waa cibaado markaa sidaad alle ugu tukanayso ee ilaahay cid aan ahayn inaad u tukataa aanay u bannaanayn hadday dhacdana ay shirki u tahay ayaa gowracuna la mid yahay waayo fasalli lirabbika wanxar dee waa la israaciyey rabbigaad u tukanayso una gowrac aw hebel baa neefkan usoo qabto un u gowracay dee waa shirki man dabaxa ligayr illaahi faqad ashrak waxaa markaa lagu gebagabeeyey inna shaani'aka huwa alabtar rasuulka ninka naca ee colaad iyo ciil kala hor yimaada inuu cidhiblaawo yahay hadalkiisa iyo xuskiisuba uu go-ayoon waxba ka hadhay wa sadaqa allah ilaahayna run buu sheegay oo nebi muxamedna sala allahu calayhi wasalam dee waa taa dikrigiis iyo hadalhayntiisu ilaa maanta ilaa qiyaamaha ay baaqiga tahay wa rafacnaa laka dikrak ee kuwii nebiga wax ka sheegaya ama caayiyeyna dee warkoodii waa go-ay oo waxa weeyaan cidhiblaawo ayay noqdeen waana sidaa ilaa qiyaamaha cid kasta oo nebiga wax ka sheegtaa iyaduunbaa abtar ah oo dabargu'i doonta warna aanu ka hadhayn allah waxau idhi innaa actaynaaka waxaanu ku siinay nebi maxamed ow alkawhara khayrkii fara badnaa ama webigii kawthar ee fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko oo wanxar u gowrac isaga dartii inna shaani'aka ka ku nacay ee kuu cadhoonaya ee ciilka kuu qabaa huwa isagaa al abtaru cidhiblaawo dabago-ay ah suuratu lkaafiruun makiya wa aayaatuhaa sittu aayaat bismi illaahi araxmaani araxiim qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun qul waxaad tidhaha nebi moxamedow yaa ayuha alkaafiruuna gaaladiiyey laa acbudu anigu caabudi maayo maa tacbuduuna waxaa caabudaysaan walaa antum idinkuna maydaan ahaanin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu waxaan caabudayo walaa ana aniguna ma ihi caabidun mid hore u caabuday maa cabadtum waxaad caabudi jirteen walaa antum idinkuna ma tihidin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu anigu waxaan caabudayo lakum waxaad leedihiin oo idiin sugan diinukum diintiinna iyo dhaqankiinna ayaad leedihiin waliya anigana waxaa ii sugnaaday diini diintayda iyo dhaqankayga suuraddan si kooban waxaa nebi moxamed lagu amray inuu gaalada u sheego meel dhexoy ku kulmi karaan inaanay jirin taasi waxay tilmaamaysaa kuwa maanta isu soo dhoweynta diimaha iyo saaxiibtinimada diimaha iyo waxaa ka sheekeeya wax diintii nebi moxamed waafaqsan oo ku salaysan inaanay ahayn waayo diintaa nebi moxamed lagu soo dejiyey iyadaa xaq ah wixii khilaafaana waa baadil xaqa iyo baadilkuna meel dhexo ay ku kulmaan ma jirto ama waa xaq ama waa baadil wax u dhexeeyaa ma jiro famaadaa bacda alxaqi ila adalaal fa annaa tusrafuun markaa nebiga waxaa la amray markay ka dalbadeen meel dhexe inay ku kulmaan ee ay yidhaahdeen haddaad naga aamusi weyday haddaad annaka na soo raaci weyday bal ugu yaraan aynu wax ku heshiinno oo ilaahaagana aanu sanad kula caabudno annakana sanad nala caabud ayaa waxaa lagu soo dejiyey waxaad ku tidhaahdaa shaqo iskuma lihin beri baan idinka ahay idinna beri baad iga tihiin meelna kuma kulmi karo wadduu low tudhinuu fa yudhinuun ilaahay aayaddaa kale wuxuu ku tilmaamay inay jeclaadeen inuu u soo dabca nebigu iyona ay u dabcaan oo meel dhexe isugu yimaadaan laakiin waxaa la yidhi taasi mudaahano suurtagal ma aha waa ama diinta xaqa ah ama diin la'aan wax u dhexeeyaa ma jiro markaa ruuxa muslimka ah waa inaanu ku milmin waxyaabaha maanta warbaahinta iyo meelo fara badan laga baahiyo ee lagula dagaalamayo alwalaa'u walbaraa caqiidada walaag iyo baraaga inuu ruuxa muslimkii kala ogaado yaa sokeeyihiisa ah yaase cadowgiisa ah allah iyo rasuulkiisa iyo inta rumaysay inuu ka weli yeesho gaalo iyo wax alla wixii alle iyo rasuulkiisa ka hor yimaadana cadow uu ka yeesho diinta xaqa uu ku sugnaado adyaanta kale uu ka digtoonaado caqiidadaa saxdaa qofku waa inuu ilaashado qul waxaad tidhaha nebi moxamedow yaa ayuha alkaafiruuna gaaladiiyey laa acbudu anigu caabudi maayo maa tacbuduuna waxaad caabudaysaan walaa antum idinkuna maydaan ahaanin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu waxaan caabudayo walaa ana anigu ma ihi caabidun kii caabudi jiray maa cabadtum waxaad hore u soo caabudeen anigu weligay ma caabudin walaa antum idinkuna maydaan ahaanin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu anigu waxaan caabudayo lakum waxaad leedihiin diinukum diintiinna iyo dhaqankiinna weliya diini aniguna diintayda ayaan leeyahay suuratu nasri waa madaniya aayaadkeeduna waa saddex bismi illaahi araxmaani araxiim idaa jaaa nasru llahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja allah waxau idhi subxaanah idaa jaaa marka u yimaada nasrullah ilaahay guushiis iyo gargaarkiisu marka uu yimaado waalfatxu iyo furashadii maka markay dhacdo oo wara'ayta aad aragta nebi moxamed ow annaasa dadkii oo yadkhuluuna gelaya fii diin illaahi ilaahay diintiisa usoo gelaya afwaajan xaal ay yihiin koox koox intaa markaad aragtay sidaasi dhacdo fasabbix waa jawaabkii idaada markaa nasah oo rabbigaa waxaad u diidaa wax alla waxaan u qalmin bixamdi rabbika mutalabisan bixamdi rabbik rabbigaa mahadniqiisa adoo ku dheehan oo waxaad kulmisaa bayna atasbiixi wataxmiid adoo ilaahay nasahaya mahadin ah wastakfirhu ilaahay ka dembi dhaaf dalab oo alla inuu kuu dembi dhaafo weydiiso waayo innahu ilaahay kaana waxau ahaaday tawaabaa mid toobad aqbal badan haadihi suura waxay tilmaamaysaa qurbu ajali nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed ajashiisii inay dhowaatay oonay dheerayn ayay astaan u tahay suuraddani waxaana laga fahmayaa dee nasriga iyo fadxiga iyo dhammaystirinka diinta waayo waxaa la yidhi idaa tama shay-u badaa naqsuh shay hadduu dhammaystirmo dee waxa bilowda uun nuqsaantiisa inuu hoosu noqdo marka marka diintu ay taam noqoto ee ay iswada gaadho waxay calaamad iyo astaan u tahay mar hadduu xilkii la saaray gutay oo diintii ay taaba gashay dee kolka ajashiisii inay dhammaatoy dhowdahay ayay calaamad iyo astaan u tahay waxaa la amray markaa calaamaadka markuu arko ee maka la furto dee waxa weeyaan markaa inuu tasbiix iyo taxmiid iyo istikfaar uu ku mashquuluu ku dadaalo waxaa halkaa laga qaadanayaa yacnii qofka cumrigiisa awaakhirtiisa iyo gebagabada marka horeba isagoo ilaahay caabudayey haddana markuu xagga aakhire u dhowaado inuu sii libinlaabo cibaadada iyo cabsida sidaa darteed dadkii hore wanaagsanaa qaarkood afartankaba mar hadday gaadhaan waxay u gu'i jireen xagga cibaadada iyo khalwada iyo daacada iyo naftooda inay la gaar noqdaan oo cibaadada ay libinlaabaan sidaa darteed baa nebi maxamed leeyahay markaad intaa aragto fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba xadiidka nebiga markaa waxaa ku ansaxay xadiidu caaisha inay tidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam suuraddaasi intay ku soo degtay dabadeed waxa uu ku farabadin jiray rukuucda iyo sujuudda inuu idhaahdo subxaanaka allaahumma rabbana wabixamdik allaahuma kfir lii subxaanaka allaahumma wabixamdika allaahuma kfir lii markaa kaana yata'awalu lqur'aan isagoo aayaddan awilanaya oo ku dhaqmaya fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu ayaa tasbiixda iyo taxmiiddaba waxa weeyaanu isagoo taa ku dhaqmaya ayaa tasbiixda iyo taxmiidda uu ku dadaali jiray marka uu rukuucsan yahay iyo marka uu sujuudsan yahayba waxaa la yidhi markaa fatxu maka dee sanadkii sideedaadee hijrada ayuu dhacay sanadkii sagaalaadna wuxuu ahaa caamkii la odhan jiray caamul wufuud ee wufuuddu ay meel walba ay ka iman jireen iyagoo islaamaya oo diinta soo gelaya sanadkii tobnaadna sanadkii xajatulwadaac uu dee xajkii uu ku sagootiyey ummadda islaamka uu xajiyey oo xajka keliya uu gutay ahaa ayuu ahaa alcaamu alcaashir kadibna dee wafaadkiisii iyo dhimashadiisii ayaaba ku xigtay sidaasaa markaa suuraddu ay astaan iyo calaamad ugu ahayd dhowaanshaha ajashii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam allah waxau idhi idaa jaa'a marka uu yimaado nasrullah ilaahay gargaarkiisii marka uu yimaado walfatxu iyo furashadii maka marka ay timaado oo wara-ayta aad aragta nebi moxamed ow annaasa dadkii oo yadkhuluuna u soo gelaya fii diin illaah ilaahay diintiisa u soo gelaya afwaajan iyagoo koox kooxa fasabbix nasah oo rabbigaa waxaad u diidaa wax alla waxaan u cunamin bixamdi rabbik ay mutalabisan bixamdi rabbik rabbigaa mahadniqiisa adoo ku dheehan wastakfirhu ilaahay ka dembi dhaaf dalab waayo innahu ilaahay kaana waxau ahaaday tawaaba mid toobad aqbal badan suuratu lmasad waa makiya aayaadkeeduna waa shan bismi illaahi araxmaani araxiim tabbat yadaa abii lahabin wa tab allah waxau idhi tabbat waahu ogto way halaagsantay yadaa abii lahabin ninkii abii lahab la odhan jiray labadiisii gacmood waa halaagsameen oo waa hoogeen wa tabba waa halaagsamay waa ta'kiid maa aghnaa kamuu tarin canhu abuulahab maaluhu xoolihiisii waxba kamay tarin iyo wamaa kasaba wuxuu shaqaystayba yacnii wax alla wixii uu shaqaystay iyo xooggiisiiyo xoolihiisii waxba kamay tarin sayaslaa waxa uu geli doonaa abuulahab naaran naar ayaa uu geli doonaa naartaasoo daata lahabin holac iyo olol u saaxiiba wa mra'atuhu haweenaydiisiina naartaa waa la geli doontaa acnii xamaalata alxatab yacni waxaan u jeedaa tii xaaba gurista badnayd ama xamaalata alxatab xaal ay tahay xaaba guris badan tii xaabada iyo qoryaha had iyo jeer guri jirtee dariiqa rasuulka ugu daadin jirtay si qodaxdu u muddo ama ugu turanturoodu wax ugu noqdo alla waxa uu idhi fii jiidiha qoorteeda waxa ku sugan haweenayda abuulahab xablun xadhig baa ku sugan xadhiggaasoo min masadin liif ka samaysan ama xig yacni xadhig adag oo xigga ama liifka ka samaysan baa qoorta ugu jiro oo lagu ciqaabaya oo lagu cadaabaya haadihi suura waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay cadowgii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kuwii gaalada ahaa oo adeeradii abujahal iyo abulahabi ay ka mid ahaayeen mid ka mid oo abulahab oo kuwa ugu cadaawadda iyo colka badan ahaa halaagga iyo khasaaraha ku dhacay ayaa suuraddan rabbi ku tilmaamay oo waxaa la yidhi tabbat yadaa abi lahabin wa tabba abuu xayaan waxa uu yidhi ta hore waa ducaa ta dambana waa ikhbaar ta hore waa habaar tan damba jumlada dambana waxay tilmaamaysaa habaarkii inuu kuba dhacayba oo markiiba la aqbalu xaqiiqoobay oo habaarku waxa uu noqonayaa tabbat yadaa abi lahabin abulahab labadiisa gacmood ha hoogaan wa tabba waabuu hoogaye markaa ta horena ducaa bay noqonaysaa ducaau calayhi ta dambana ikhbaaroo yacnii in cuquubadii kuba dhacday maxaa labada gacmood loo cabiray kulligii waa wada halaagsamoo waxba kama hadhine labada gacmood waxaa loo cabiray waa waxa ugu faraha badan ee uu wax ku dhibi jiray waayo had iyo jeer acmaasha waxaa laga qabtaa xubnaha ugu badanee wax lagu qabtaa waa gacmaha marka had iyo jeer gacmaha waxaa loo cabiraa waxa ugu badan baa lagu qabtaa ee xubnihii oo dhan ayaa loo jeedaa oo ma kala hadhayo waxaa la tilmaamay xoolo wuxuu lahaa iyo wuxuu kasbaday midna inaanu waxba u tarin isaga iyo xaaskiisiiba inay naar gelayaan xamaalat alxatab waxaa loo yidhi waxaa la yidhi nebiga ayaa ay dhibi jirto waddada uu marayo qodaxda iyo qoryaha iyo xaabada waxaasaa intay soo gurta ay dhigi jirtay tiibaa iyadana lagu ciqaabo xaabaday soo guri jirtay iyo xadhiggay ku soo guri jirtayba waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal xadhiggaa xiggee adag ayaa qoorta lagaga xidhay oo naartay ku ciqaabantaho xadhiggii laftiisaa lagu cadaabayaa oo cadaab naareed looga dhigay suuraddan iyo arrimahay ku timid waxa uu ku soo arooray xadiidkii saxiixaynka oo nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan markii ay ku soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiin xigtadaada ugu dhow u dig nebi maxamedow markay soo degtay oo markii maka la furtay kadib ahayd xadiidka saxiixaanka ku sugan ee ibnu cabbaas uu warinayo ayaa nebigu sacida safaa fahatafa yaa sabaaxaa buurta safa ee kacbada ku ag taalla iminka dee xaramka gudihiisiibaabay noqotay markuu xaramkii ballaadhae safa intuu nebigu fuulay oo markaa dee bannaanka ka ah ayaa uu yidhi waxa weeyaan u dhawaaqay quraysh markaasay isugu yimaadeen naadaa butuuna qurayshin faijtamaca min jamiici alqabaa'ili khalqun kasiir xataa jacala arajulu idaa lam yadhab binafsihi yursilu rasuulan liyandura malkhabar qabaa'ishii qurayshood oo dhan nebigu markuu u dhawaaqay ee jilib jilib iyo reerreer iyo qabiil qabiil uu ugu dhawaaqay dhammaantood way soo ambabaxeenoo way soo xaadireen ilaa ninku hadduu haleeli waayo uu nin soo diro uu yidhaah bal waxa dhacay soo eegad iiga warrantide wa kaana filmujtamiciina abulahab dadka isugu yimid halkaa waxaa ka mid ahaa ninka abulahab ee nebiga adeerkii fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ara'aytakum low akhbartukum ana khaylan takhruju bisafxi hada aljabal antum musadiqiya wuxuu yidhi war bal iiga warrama qurayshay maanta waa isu dhantihiine buurtaa dabadeeda fardo col ama cadow baa ka soo socdaoo idinku soo duulaya haddaan idinku idhaa maanta ma iga rumaysan lahaydeen qaaluu maa jarabnaa calayka kadiba waxay idhaahdeen haa weligayo been kugumaanaan arag waayo asaadiqulamiin bay u yaqaaneen qaala fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid wuxuu yidhi haddaba dhegaysta waxaan idinka digayaa cadaab daran oo aakhiro ayaan idinka digayaa ilaahay ka baqa fa qaala abulahab abulahab baa waxa uu ku yidhi tabban laka saa'ira alyowm alihaadaa jamactanaa wuxuu yidhi hoog baa kuu sugnaadee moxamedow ma waxaanaad noo soo lugaysood baylahdaeedii nooga keentood maanta noogu yeedhay fa anzala allaahu tabbat yadaa abii lahabin wa tab maadaama nebiga uu ku yidhi tabban laka isagii baa hooggii ku dhacay oo suuraddaasaa soo degtay ilaa qiyaamaha la akhriyayo ee lagu tilmaamay isagoo nool inuu ahlu naar yahay alla waxau idhi tabbat ha hoogta yadaa abii lahabin abii lahab labadiisii gacmood ha hoogaan oo ha ba-aan wa tabba waabuu hoogo waa halaagsamay maa aqnaa waxba kama tarin canhu abulahab maaluhu xoolihiisiiya wamaa kasaba wuxuu kasbadayba sayaslaa waxa uu geli doonaa naaran naar naartaasoo daata lahabin olol u saaxiiba wa mra'atuhu haweenadiisuna waa geli doontaa xamaalata alxatab tii xaaba gurista badnayd xaal ay tahay haweenaydiisu fii jeedihaa qoorteedana waxaa ku sugan xablun xadhig xadhiggaasoo min masadin liif ama xig ka samaysan suuratu likhlaas makiya wa aayaatuha arbacu aayaat bismi illaahi araxmaani araxiim qul huwa allaahu axadun illaahu samad qul waxaad tidhaha nebi moxamedow huwa sha'nigi iyo arrinku wuxuu yahay allaahu alleh axadun mid keliya inuu yahay allaahu alleh assamadu waa allaha samadka ah ee loola qasta baahiyaha oo dhan waa ma baahde loo baahde ah lam yalid waxba ma dhalin alleh walam yuulad lamana dhalin isaga walam yakun umanu ahaanin lahu alleh kufuwan miduu u dhigma axadun qofna axad u dhigmaa ma jiro oo la barbar dhigi karo gaaladu markii ay ku yidhaahdeen sif lanaa rabbaka yaa muxamed bal rabbigaaganaad nagu wareerisay noo tilmaan oo noo sifee ayaa suuraddani ku soo degtay sifaadka rabbi iyo waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa iyo wax u dhigma iyo wax lala sima midna inaanu lahayn iyo mid wax dhalay iyo mid la dhalay midna inaanu ahayn ayaa lagu tilmaamay tabaaraka wa tacaala qul waxaad tidhaha nebi moxamedow huwa sha'nigi iyo arrinku wuxuu yahay allaahu alleh axadun mid keliya inuu yahay allaahu alleh assamadu waa allaha loola qasto baahi oo dhan een isagu cidna u baahnayn lam yalid waxba ma dhalin rabbi walam yuulad lamana dhalin walam yakun umuu ahaanin lahu alle kufuwan miduu u dhigmo axadun qofna qofna uma dhigma suuratu lfalaq waa madaniya wa aayaatuhaa khamsu aayaat qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas nebiga sala allahu calayhi wasalam markii la sixray ee yahuudigii labiid ibnu acsam ee reer bani surayq uu sixray ayaa labadan suuradood ilaahay u soo dejiyey si nebiga loogu dabiibo dabeed wuu ka akhriyey malakul jibriil sidii buu ku bogsado uu ku caafimaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa uu rasuulku yidhi maa tacawada bimilihimaa mutacawidun yacni labadaa suuradood ee qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas wax lamidihi ma jiroo la magan galo macnaha wax la magan galo oo shar iyo xumaanba laga hoos galo waxa ugu qiimo badan oo ugu sarreeyaa waa labadaa qul acuudu qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas markaa saddexdaa qul haddaad israaciso qul wallaha iyo qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofku inuu naftiisa ku ilaaliyo oo uu sharka kaga magan galo ay fiican tahay sunnadana ay tahayba dee habeenkii marka la seexanayo saddexdaa qul inta gacmahaaga aad isku keento oo aad ku tufto madaxa aad mariso wejiga aad ku xijisiiso dabeed jidhkaaga in alla inta gacantaadu gaari karto aad mariso saddex jeer aad sidaas samayso yacni intaad saddexdii qulba hal mar ku tufto ood mariso haddana ku tufto ood mariso saddex jeer sidaas marka nebiga sala allahu calayhi wasalam mar alla markuu labadaa qulaacuudi ku akhriyey malaku jibriil waa ka kacay oo waa ka bogsaday sixirkii loo qabtay xanuunkiisa uu dareemay halkaa waxaad ka garanaysaa dee nebigu sala allahu calayhi wasalam waa bashar sifaadka dadka waxyaabaha ku dhaca uu ku dhici karo oo hadday dhaawac tahay hadday dhimasho tahay hadday cudur tahay hadday caafimaad tahay sixirkuna dee waa wax jira laakiin waxa uu wax ku saameeyaa waa biidni illaah wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah haddii ilaahay idmo oo uu ogolaado dee sixirkii wuu ku saamaynaya laakiin wax sixirka iyo isha iyo jinka lagaga gaashaanto waxa ugu weyni waa qulaacuudiyada iyo qulwallahaas iyo qur-aanka aayaadkiisa kale qul waxaad tidhaha nebi moxamedow acuudu waxaan magangelayaa birabbi lfalaqi waa beriga ama subaxa rabbigiisa ayaan magangelayaa oo min shari maa shay sharkii ayaan ka magangelayaa kaasoo khalaqa uu abuuray wax alla wuxuu abuuray sharkiisaan ka magangelayaa waa caam wa min shari kaasiqin ka mid madoobaada sharkiisaan ka magangelayaa idaa waqaba markuu madoobaado waa habeenkii waayo alleylu akhfaa lilweyl waxaa la yidhi habeenku isagaa u qarin og hoog iyo dhibaato oo dhan oo wax alla waxa sharwadayaasha ah yacni hadday xayawaanaad tahay iyo dad iyo dunyaba wixii dhib leh habeenkii ayuu soo dareeraa oo dhibku dee habeenkiibuu fara badan yahay walidaalika ayaa habeenkii dee la kala xaroodaa oo dee bahalkuna godkiisa waxa weeyaan shay walba xeradiisa uu hoydaa wa min shari nafaathaati kuwa wax afuufa ama wax ku tufa filcuqadi guntimaha dhexdooda kuwa wax ku afuufee wax ku tufana sharkooda ayaan ka magangelayaa waa kuwa wax sixre wa min shari xaasidin mid waxasta sharkiisaan ka magangelayaa idaa xasada goortuu waxasto waa magangel guud oo rabbigii waa beriga iska lahaabaa makhluuqaadkao dhan sharkoodii laga magan galay markii si guud makhluuqaad oo dhan sharkooda looga magan galay ayaa haddana waxyaabo gaara laga magan galay oo sharkoodu badan yahay waa shuruurta habeenkii dhacdo oo kale sixiroolayaasha guntimaha wax ku tuftufa iyo kuwa xusaadee waxasta xasadka waxaa lagu cadfoo la raaciyey sixirka waxaad garan kartaa xasadku siduu u daran yahay dhibaatooyin fara badan oo dhaca oo waxyaabo badan leh asal iyo asaas waxa waa xasad qul waxaad tidhaha nebi maxamedow acuudu waxaan magan gelayaa birabbilfalaqi waa beriga ama subaxa rabbigiisa ayaan magan gelayaa oo min shari maa khalaqa wuxuu abuuray sharkiisao dhan baan ka magan gelayaa wa min shari kaasiqin ka madoobaada ama mid madoobaada sharkiisaan ka magan galay idaa waqaba markuu madoobaado oo habeenkii ah dayaxana waa lagu fasiray markuu madoobaado wa min shari nafaathaati kuwa wax afuufa ama tufa ee fil cuqadi guntimaha dhexdooda wax ku tufa kuwaana sharkooda waan ka magangelayaa wa min shari xaasidin mid waxasta sharkiisana waan ka magangelayaa idaa xasada goorta uu waxasto suuratu nnaas madaniya wa aayaatuhaa sittu aayaat bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaad tidhaha nebi muxamedow acuudu waxaan magangelayaa birabbi annaas dadka rabbigooda ayaan magangelayaa maliki nnaasi dadka boqorkooda isagu iskale mulkiya ayaan magangelayaa ilaahi nnaasi dadka macbuudkooda xaqe ay caabudaan ayaan magangelayaa min shari lwaswaasi ka wax waswaasiya sharkiisa ayaan ka magangelayaa kaasoo alkhannaasi noqnoqod badan ama dibugurasho badan oo macnaha marka alla la xusana wuu cararayaa marka la mooganaadana waa soo noqonayaa waa kaa qarsoonida iyo dibugurashada iyo noqnoqodka badan khannaas waa kaa marka la xusana ordaya marka kalena soo noqonaya alladii kaasoo yuwaswisu tashuushinaya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda kaasoo min aljinnati jinkii ah iyo wannaasi dadka suuraddanna sidii suuraddii horoo kale waa isticaada iyo magangal waxaa la magan galay ilaaha dadka oo dhan barbaariyahooda ah ee diin iyo duunyaba waxay nicmo haystaan isagu kusoo barbaariyey waa rubuubiyadii allaha isagu dadka mulkiye iska leh waa rubuubiyada lafteedii allaha dadka macbuudkooda xaqa ah waa uluuhiyadii ee xaq u leh isaga oo keliya inay caabudaan waxaa laga magan galay wax alla waxa wax waswaasiye ee dhibaato iyo shar leh jin iyo insiba waxaa halkaa laga garanayaa dee waxa sharka lihi jinka kaa qarsoonna waa yahay insiga aad arkasana wuu yahay oo dee dad insi oo fara badan oo maryahaaga iyo muuqaaga iyo magacaaga leh ayaa haddana shaqadii shaydaanka qabanaya oo xumaha kuu qurxinaya wanaaggana kaala dagaalamaya qul waxaad tidhaha nebi maxamedow acuudu waxaan magangelayaa birabbi nnaasi dadka rabbigooda ayaan magangelayaa rabbigii maliki nnaasi dadka boqorkooda ahaa allihii ilaahi nnaasi dadka macbuudkooda ahaa ay caabudaan baan magangelayaa oo min shari lwaswaasi ka wax waswaasiye sharkiisaan ka magangelayaa kaa wax waswaasiye alkhannaasi dibugurashada badan ama noqnoqodka iyo isqarinta badan alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinayo o tashuushinaya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda kaasoo min aljinnati jinka xaggiisa oo jinka ka mid a iyo wannaasi dadka wallaahu aclam